الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ودرسين لبات كتابك نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه شيخ الإسلام يدو تاريخ الإسلام كنا يتهي أشهر الحرم بش لا يراهضه أي بليه لأوراني يسدح دهين كجرن رجب ayaamul biidkeediina aynu ku jirno oo afar iyo toban sanadkuna uu yahay kun afar boqol iyo sagaal iyo labaatan bidaayada kitaabka sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladi lam yazal caalima qadiira alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iska leh alladii allihii baa mahad iska leh lam yazal aanan ka zuulin horeyna u ahaa haddana ah ahaana doono caaliman mid caalim ah qadiiranna ah mid awood leh wasala allahu alle subxaanahu wa tacaala ha ku saliyo calaa sayidina muxamedin muxamed dushiisa allah ha ku saliyo alladii rasuulkaasoo arsalahu ilaahay usoo diray ilannaasi dadka usoo diray xaaluu yahay bashiiran iyo wanadiira mid bishaaraynaya oo dadka wanaagga iyo khayrka ugu yeeraya janno ilaahayna ugu bishaaraynaya dabadeed digayana oo qofka ka leexda dariiqa isaga ugu digaya cadaab ilaahi subxaanahu wa tacaala wa calaa aalihi sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis iyo nabadgelya ha yeelo korkooda ahalkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam intoodii muslimiinta ayd baa loola jeedaa ma aha jamiica ala nabiyi sala allahu alay wasalam laakiin ahalka la sheegaya halkan waa intii mu'miniinta ahayd maxaa yeele abi aalibba nebiga adeerkiibuu ahaa ehelkiisana weeyaan ehel uma aha nebiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa yeelay inamaa weliy nebigu waa tu waranaya xadiidkii saxiixa ah aniga waxaa ehelkayga ah waxa weeyaan dadka mu'miniinta ee taqiyiinta ah weeyaan alaa ina aala bani fulanin laysuu biwliyaai inamaa waliyi illah wa saalix اlmu'miniin waxaa weligayga ah waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala iyo saalixiinta mu'miniinta ayaddii qur-aanka ahaydna waa tii rabbi inoogu sheegay fi suurati الtaxriim alle uu ku tilmaamay subxaanaه wa tacaala iyadoo xadiidkaas oo kale u yahay xaafid ibn xajar siduu fatxulbaariga ku warinayey ku tilmaamayey xadiid mucjam ku sugan musnad abi yaclaa sanadkiisuna xasan lagu tilmaamay ayaa jira odranayana rasuulku inuu yihi salawaatu اllah wasalaamu alayh meesha uu ka leeyahay alaa ina aala bani fulan inuu oola jeedo uu leeyahay alaa ina aala abi aalib laysuu biwliyaai iyaga ugu dhow maxaa yeele abi aalib isagaa soo koriyey nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo soo kafaalo qaaday oo ilaalin jira o qoraysh ka ilaalin jiray dadkii noocaas ahaa laysuu biwliyaai inamaa waliyi illah wa saalix lmu'miniin wuxuu nebigu ola jeedana salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa intoodaan mu'miniinta ahayn wuxuu ola jeeda nebiguna caleyhi salaatu wasalaam waa intoodaan mu'miniinta ahayn marka waa calaa aalihi halkan waxaa loola jeedaa waa inta mu'miniinta ahayd ee ahalka nebiga caleyhi salaatu wasalaam wa saaxbihi iyo asxaabtiisii nebiga caleyhi salaatu wasalaam saxaabigu waa laabudda in saddex shardi laga helo sida xaafid ibn xajarna fahaantiisa mualifka kitaabka uu ku tilmaamaya kitaabkiisa alisaaba fi tamyiizi asaxaaba culimada kalena waa tilmaamaan saxaabi waxaa la yidhaahdaa qofka nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo nool kusoo gaaray nebiga nolol ku arkay kusoo gaaray yuunan arkin hadduuna kula kulmay shardiga labaad waa inuu muslim yahay markaa uu la kulmayo nebiga shardiga saddexaad waa inuu islaamnimo ku dhintay qofku saddexdaa shardi qofkii laga helo waa saxaabi weeyaan waa inuu nebiga arkay caleyhi salaatu wasalaam noloshan adduunyada ku arkay ama kula kulmay waa in uu ahaa muslim xaaladda iyada ah waa in xaaladda saddexaadna ay tahay inuu islaamnimo ku dhintay uusan ridoobin gaalnimo hadduu u laabtay khalaas waa buraysa waxaa jira markaa qolo iyagoo nebigu arkay noloshan dunida ku arkay ama iyagoo nool la kulmay rumeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh welina saxaabi ohona dhimanin ayaa garanaya saxaabi nool nabiy llahi ciisa alayhi wala nabiyina asalaatu wasalaam wa axad min asaxaaba walidalika xaafidka raxmat ullahi tacala aleyh kusoo arooriyaa kitaabkiisa alisaaba fi tamyiizi asaxaaba maxaa yeelay nebinimadii ambiyadii hore o dhan waxay ku xirantay ku dhammaatay soo diritaanka nebi moxamed aleyh isalaatu wasalaam habeenka nebiga la dheelminayo ee beyt lmaqdis la geynaya xadiidkii fi saxiixeyn kusoo arooray ee qeybtiisa horena rabbi ku sheegay qur-aanka kariimka ah subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa waa isaga ambiyado dhan ku tujiyey halkaa nebiga caleyh isalaatu wasalaam ambiyada meesha uu kula kulmay nebi ciisa ka mid ahaa kadibna nebiga waa tala dheelmiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fowqa sabci samaawaat halkaana nebi ciise waa kusoo arkay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nebi ciisena waa nool yahay oo sida ambiyada kale dhimatay ma ah waana soo noqon doonaayo waa iman doonaa dunidan isagoo axad ummaddan ka mid ah ummaddanna ku daba tukanaya risaaladiisii markaa waa xirantay weeyaan nebinimadiisii looma diidana laakiin inuu diintiisii yidhaahdo waa fidinaya maya waa dhammaatay hawsha wuxuu fidin doona waa diintii nebi moxamed caleyhi isalaatu wasalaam waxa loo soo celin doonana waa inuu ummaddan ayido xoojiyana lana dagaalamo qolooyinkii isaga raacay ee ka ku been abuurtay nebigaa ohanaya calayhi isalaatu wasalaam yuushaku an yanzila fiikum ibna maryam waxaa soo degdegaya inuu idinku soo dhex dego nebiyullaahi ciisa isaga oo markuu soo degana hawshuu qabanaya ay tahay yaksiru saliib wyqtl اkhanzir wyrfac اljizya walaa yaqbal ila اlslaam aw اljihaad weeyaan marka wuu dili doonaa doofaarkii saliibkan ay maanta caabudaan ee iyagu ay haystaan waa jebin doonaa ma yeelayo ilaa in qofku islaamnimo sheegto ama la dilo kow laga siiyo mooyaane wax ka dhexeeya ma lah labada mid unbuu ku qanci doonaa nabiy llahi ciisa alayhi wala nabiyina الsalaatu wasalaam marka saxaabigu waxaa la yihahdaa qofka saddexdaa shardi laga helay ko waa inuu muslim yahay la kulmay nebiga oo indhihiisa ku arkay kuna dhintay islaamnimada iyada ah uusan ka ridoobin saddexdaa xaalo qofkii laga helay ma dhici karaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam fii casrina haada in dadka qaarkii ay sheegtaan inay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam yaqda soo jeed inay ku arkeen hurdo waa lagu arki karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam shaki ma lah axaadiidii bukhaariyo muslim iyo keyrkood ay warinayeen baana u daliila nebiga calayhi salatu wasalaam uu ku tilmaamay in hurdo lagu arki karayo man ra'aanii fi lmanaami faqad ra'aanii xaqiiqa ina shayطaana laa yatamahalu bi ilaa gayri dalika alfaad kala duduwan kusoo arooray xaqiiqa ahayn inuu qofkaasi nebiga u arkay calayh salaatu wasalaam shaydaan inuusan nebiga iska soo dhigi karaynin o isu soo suuradeyn karaynin waxaad aragtay iyo riyadaad aragtay waa riyo saxo nebiga ah marba haddaad nebiga ku riyootay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xaaladuu ahaaba laakiin calaa xasabi iimaanikay haddana culimadu yihaahdaan ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin amaa ma dhici karaysaa si soo jeed oo indhahaagu banaanka yihiin inaad nebiga kula kulanto maya suurtagal maataa laakiin waxaa sheegtay qoom aada u tiro badan oo suufiyadii ka mid ah arrintaa iyadaa saxna ma ah iddicaa weeyaan iyo sheegasho aan sax ahayn waa lagu radinayaa arrintaana waa kadib iyo been abuurasha nebiga lagu been abuurtay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadday suurtagal tahay saxaabadaa arki lahaa hadday suurtagal tahay wakhtigay ugu baahi badnaayeen bay arki lahaayeen oo ahaa wakhtigii saxaabada dhexdooda ay dagaalamayeen intuu soo baxu dhihi laha warhoy kala jooga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waktigii xuseen la dilayay nebiga alayh salatu slam dhihi laha wardhaafa wiilkayga wahaakada laakiin arrintaa maynan dhicin waxay daliil waadixa u tahay arrintaasi inay been tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam cid soo jeed ku arki karaysaa inaysan jirin laakiin kutubta suufiyada markaad akriso aad iyo aad baad uga heleysaa taraajimtoodi iyo wixii lamid ay nabiga la kulmeen calayhi salaatu wasalaam soo jeed kula kulmeen wa calaa aalihi nebiga ehelkiisii iyo wa saxbihi ehelka haddii si kale loo yiraahdo sida imaamu shaafici sheegaya raxmat ullahi tacala caleyh nebiga ahlkiisa waxaa inta muminiinta wa saalix اlmuminiin sida nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam inamaa waliy اllah wa saalix اlmuminiin ahlka nebiga weeyaan salawaatu اllah wasalaamu caleyh saxaabigu saddex shardi waa in laga helo waa inuu islaamnimo horta laga helo nebigana la kulmay calayhi salaatu wasalaam islaamnimo kula kulmay kuna dhintay islaamnimada yada saddexdaa shardi qofka laga helay baa saxaabi ah way dhici karaysaa qofka inuu islaam ahaa islaamnimona ku dhintay waktigii nebigana joogay lakiin uusan nebiga arkin qofkaa saxaabi lama dhahayo dad badan oo waxaa jira taabiciinta ah soo gaaray waktigii nebiga soo islaamay laakiin nebiga aan la kulmin calayhi salaatu wasalaam bal u soo safray nebiga xaggiisa calayhi salaatu wasalaam iyagoo dhexda kusoo jira qaarkood laba maalin u jira madiina maalin u jira ama maalintii u dhintayba soo galay dhowr maalmood kadib soo galay ama waagaaba islaam ahaa oo islaamku uu gaaray laakiin nebigaan arkin calayhi salaatu wasalaam saxaabi lama dhihi karayo dadka iyaga maxaa yeelay aragtida nebiga la arkaa adigoo islaam ah dunidan aad ku aragtaa waa martabo gaara weyaan ilaahay uu qolo siiyey subxaana wa tacaala qolaa la siiyey saxaabaa la yidhaahdaa asxaabtii nebiga weeyaan calayhi salaatu wasalaam saxaabada dhexdooda tafaawud waa leeyihiin iyo kala tagsanaan iyo maraatib walidalika imaam alxaakim raxmat اllahi tacaala calayh uu soo arooriyaa imaam ibnu sacd raxmat اllahi tacaala calayhi طabaqaat uu u sameeyey طabaqaat اlkubra uu kaga hadlayo wagayri dalika culimadu ay ka hadlayaan saxaabada dhexdooda طabaqaat waa leeyihiin shaki ma lah isku mid ma aha qofka acraabiga ee mar keliya isagoo wafdi a nebiga intuu u yimid hal maalin la kulmay ama laba maalmood iyo dhowr maalmood kadibna laabtay iyo abubakr sidiiq isku mid ma noqon karaan laakiin maxaa kulminaya magaca saxaabinimadaa kulminaya magacaasaa kulminaya laakiin waa kala tegsan yihiinoo siduu alle u sheegay weeye laa yastawi minkum maxay ahayd man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatalu ulaaئika acdamu daraja min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu iyagoo haddana saxaabahooda ahba alle wuxuu yihi subxaana wa tacaala qofkii horay usoo hijrooday fatxu maka horteed wax bixiyey soo dagaalamay iyo qofka kadib soo islaamay isku mid ma ah laa yastawi aslan marka darajaad bay leeyihiin saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim iyagoo darajaadkaa leh ayaa haddana waxaa ugu fadli badan abubakr sidiiq haddii hoos looga daadego waxaa ku xiga afarta khulafada weeyaan haddii laga sii daadego waxaa ku xiga waa cashra mubashiriina biاljana haddii laga sii daadegana asxaabu beder weeyaan haddii laga sii daadegana waa asxaab beycat الridwan oo alle uu qur'aanka ku sheegay laqad radia allahu can اlmuؤminiina fi suurati اlfatx haddii laga sii daadegana waxa weeyaan muhaajiriin uma ansaar baa ku xigta uma jamiic الصaxaaba ayay noqonayaan iyo guud ahaan oo markaasi tiradooda meeqaa lagu qiyaasaa qolaba waxbay yihaahdaan wax tiro ah oo la ogsoon yahay ma jirto laakiin xajil wadaac bay ugu badnaayeen wax saxaabo ah oo kulma waxaana la yihahdaa ilaa iyo boqol iyo labaatan kun ayaa kulmay waagaa isaga ah marka saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam inta naga soo gaartay taraajimtooda waa inta culimada islaamka ay kutubtooda ku qoreen ee macruufka ah wa saxbihi iyo asxaabtiisa wasalim tasliima kaiira nabadgelye iyo naxariis dushooda hahaatay aad u tiro badan ama bacdu intaa dabadeed buu sheekhu yihi faina atasaaniifa fi isilaaxi ahli اlxadiidi qad kahurat wabusitat tasaaniifta iyo kutubta laga alifay ahlu lxadiidka aad iyo aad bay u tiro badan tahay waana la fidiyoo la sharxay shuruux aan la koobi karaynin baa laga bixiyey waynu soo tilmaanay kitaabkii alimaam ibn صalax abi camr bn صalax raxmat اllahi tacaala calayh min anfaci اlkutub weeyaan isaga kitaabka uu alifay dabadii wuxuu noqday raxmat اllahi tacala caleyh kitaabkii culimada islaamka oo dhan ku dul ictikaafaan mid sharxa oo aad iyo aad u dheereeya mid soo gaabiya mid shicir ka dhiga mid nukat u sameeya mid sidaa aad bay u tiro badan yihiin ardaydiisii ka soo bilow iyo ardaydiisa ardaydoodii ilaa iyo zamankan aynu joogno sidaas weeyaan kitaabka muqadamat bn صalax loo yaqaano ilaahay waa barakeeyey subxaana wa tacaala qabuul buna ilahay dhulka usoo dejiyey wax kalena ma ahee awala waa niyadii uma culimadii ka horeysay cilmigoodii oo dhan ayuu jamciyey raxmat اllahi tacala aleyh kitaabkiisa u yeelay meel looga dhexbaxaa marka ma jirto walidalika ya imaam nawowi raximah اllah markuu sheekhiisa ibn صalax ka dhaxlay booskii daar اxadiiث ee dimishq ayuu wuxuu u alifay kitaab اkhtisaar oo kitaabka ibn صalax uu ka gaabiyey alirshaad buu ku magacaabay alirshaadkiibuu haddana sii gaabiyey wuxuu ku magacaabay ataysiir m wuxuu ku magacaabay ataqrib wالtaysir lmacrifaةi sunan اlbashir الnadiir kitaabkan tadriib raawiga aad arkaysaan waa kaasoo la sharxay weeyaan marka manihi sharxiisii weeyaan التqrيb والتaysيr لmacrifaةi suنa الbashir الnadiir oo la sharaxay weeyaan marka kutubtii ahli الxadiidka aad bay u tiro badatay ay ka alifeen fannigan isilaaxu lxadiidka waاkhtusirat waa la soo gaabiyey fasa'alanii bacdu اlإkhwaani marka dadka hawsha ka qabtay kitaabka muqadamat ibn صalax waxaa ka mid a xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala aleyh oo wuxuu leeyahay annukat kitaab la yihaahdo cala bni صalax uu ku magacdaray fasa'alanii bacdu اlإkhwaani walaalaha qaarkood baa waxay i weydiisteen an ulakisa lahu inaan usoo gaabiyo almuhima min dalik arrintaa inteeda muhimka ah sheekhu marka waa rumuus wuxuu sheegi doono waa magacyo iyo qeexitaan keliya wuxuuna siin doono wax tafaftiran oo lasii gudogalo oo la bastiyena uma sheegi doono kutubta kale aynu ugu tegi doona haddii ilaahay nasiib inoo siiyo subxaana wa tacaala faajabtuhu ilaa su'aalihi su-aashiisii baan oga ajiibay buu yihi rajaaءa اlindiraaji fi tilka اlmas'ala waynu soo tilmaanay qofka bini aadamka markuu dhinto wax anfacaya ma laha ilaa cilmun yuntafacu bihi ama duco saalix ah ama sidaasoo kale ayaa anfacaysa taas anoo rajaynayo oo rajo ka leh darteeda ayaa igu xambaartay buu yihi fa aqulu marka waxaan leeyahay waa bilaabay sheekha raxmat اllahi tacala caleyh alkhabar baa ugu horeeya waxa la yihaahda khabarka khabarka iyo xadiidku waa caam iyo khaas bay isu yihiin qolo waxay yihaahdeen khabar baa la yihaahdaa waa qolooyinkii iyagu maa wara annahri iyo khuraasaan iyo halkii loo gaaro saasay u yaqaaneen laakiin sida saxa khabarku waa caam xadiidkuna waa khaas weeyaan waliajli dalika dadka siirada iyo dabagala iyo akhbaarta iyaga waxaa loo yaqaanaa khabaari qofka laakiin xadiidku waa khaas weeyaan oo wuxuu ku gaar yahay xadiidku waa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisii ama ficilkiisii ama taqriirkiisii qaybo kale waxay ku daraan culimada iyo nebiga sifadiisa salawaatu اllah wasalaamu caleyh afartaasa xadiid laisku yihahdaa macnuhu waxa weeyaan in laga waramaya nebiga sidanuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllah alay wasalam ama in la leeyahay facala rasuulu llahi salى اllahu alيh wasalam ama in la leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo joogaa saa saxaabadu ay sameeyeen waxna kama dhihin maxaa yeele nebigu alayh salatu slam kama raali noqonaya wax baatil ah nebiga oo joogaa saas la sameeyey waxna kama oranin waa taqriir weeyaan nebiga u qiray salawatu llah wasalaamu aleyh shareecadu gelaya arrinkaa isaga baab ka mid weyn min abaab ishariica maxaa yeele nebigu alayhi salaatu wasalaam waxaan ilahay raalli kahayn raalli kama noqonayo arinta afraadna waxa weeyaan sifada iyo tilmaantii nebiga calayhi salaatu wasalaam sida culimada islaamka kutub shamaa'il ay u dejiyeen sida tirmidi iyo keyrkiisaba nebiga calayhi salaatu wasalaam ma dheerayn mana gaabnayn ribcatan min rijaal buu ahaa ragga kuwooda dhexdhexaadka ah nebigu aada uma casayn salawaatu llah wasalaamu caleyh mana madoobeyn nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasu ah tilmaamihiisa marka laga waramayo waa nooc min axaadiidi rasuuli llahi sala اllah alay waslam culimada qaybo ka mid a ku dareen afartaasaa xadiid la yihahdaa marka xadiidku waa in la leeyahay qaala rasuul llahi salى اllah alay waslam inama alacmaalu bالniyaat noocaas oo kale ama qaala rasuulu llahi salى اllah alay wasalam almuslimu akhu lmuslim qaala rasuulu llahi salى اllah alay wasalam man kana yumin biاllahi walyowm اlآkhir falyaqul khayra aw liyasmut ilى gayri dalik ama in la leeyahay nebigaas sameeyey salawaatu اllah wasalaamu عaleyh sida xadiidkii xudayfa bn اlyamaan radi اllahu tacala canhu arda qaala baala الnabiyu salى اllahu عalayh wali waslm wa huwa qaa'im waa ficil weeyaan nebigu waa kaadiyey salawaatu اllah wasalaamu aleyh isagoo taagan haddii shuruuddii la helo waa banaanta in istaag lagu kaadiyo rashaashat اlbowl finiinkeeda waa inuusan ku soo gaaraynin aamin laga yahay cawradaada waa inaad aamin ka tahay aragtideeda iyo dadka inay arkaan iyo wixii lamid ah xaaladda ayadaa waa ku banaanta istaag inaa isaga kaadido waa ficil nebiga ka sugnaaday weyaan salawaatu اllah wasalaamu aleyh ama xadiidu anas bnu malik salaa rasuulu llahi salى اllah alay waslama fowqa daabatihi nebigu waa ku tukaday salawaatu اllah wasalaamu aleyh daabadiisa dusheeda watarkii salawaat اllah wasalaamu aleyh waa ficil weeyaan nebiga ka sugnaaday salawaatu اllah wasalaamu aleyh wixii noocaas oo kale ahna waa xadiid weeyaan hadduu tahay oraah nebiga ka timid xaggiisa ama ay tahay fal nebigu sameeyey salawaatu اllah wasalaamu aleyh ama ay tahay taqriir saxaabadu nebigu intuu arkay uusan waxba ka oranin sida qowlkii anas bn malik iyo keyrkiisaba laga warinayey asxaabta rasuulka salawaatu اllah wasalaamu aleyh bada salaati bacda salaati bacda alaadan salaat almaqrib waxay tukan jireen laba ragcadood nebiga calayhi salaatu wasalaam waxba kama oranaynin bal amar baa ku yimid nebiga uu oranayay salawaatu اllah wasalaamu aleyh tukada noocyadaasoo kale aad bay u badan yihiin nebiga intuu arkay salawaatu اllah wasalaamu aleyh uusan waxba ka oranin taqriir baa la yidhaahdaa nebigaa u qiray salawaatu اllah wasalaamu calayh taqriir weeyaan marka nooca isaga marka waa xadiidkii weeyaan khabarkuna waa caam xadiidkii iyo keyrkiisa soo gelaya lakiin bacdu culamaaءi khuraasaan waxay u yaqaanaan khabar bimacna alxadiid weeyaan wa fii khabarin hadday yidhahdaan bimacnaa wa fii xadiidin oo kale ayuu ka dhigan yahay agtooda iyagu faaqulu sheekhu marka wuxuu yihi alkhabaru ay alxadiidu buu oola jeedaa halkan xadiidka nebiga calayh salaatu wasalaam labaa loo kala jebinaya laba qaybood baa loo kala jebinaya siduu u dhan yahay ama saxiix ha noqda ama daciif ha noqda laba u kala qaad labada loo kala qaadayo maxay tahay sidaana wanaagsan in loo qeybiyo xaafidku u qeybiyey raximah llah maxaa yeelay waa tartiib weeyaan labada loo qeybinayaa waxay tahay mutawaatir iyo aaxaad labadaa in loo qeybiyo mutawaatirka wuxuu yahayna wuu inoo sheegi doonaa axaadka wuxuu yahayna wuu inoo sheegi doonaa xadiidka nebiga labadaasaa loo kala jebinaya salawaatu اllah wasalaamu aleyh xadiidku marka ima inuu yahay mutawaatir wa ima inuu yahay aaxaad labada mid un weeyaan hadduu mutawaatir yahay macnaheedu waxa weeyaan xadiidka waxaa warinaya jamaaco aad u tiro badan oo saxaabada ah jamaacadaas waxaa kasii warinaya jamaaco aad u tiro badan oo taabiciin ah taabiciinta waxaa kasii warinaya intaa in la eg ilaa annaga uu naga soo gaaray marka ilaa annaga uu naga soo gaaray mithaal waxaa kuugu filan afcaashan waajibka ilaahay nagu waajib yeelay iyo wixii la mid ah salaaddii oo kale ka soo qaat salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam jibriil baa baray ilahay baa kusoo farad yeelay habeenkii subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa uma waxaa dhaclay dhacay wuxuu ahaa micraajki nebiga la dheelmiyey salawatu llahi wasalaamu caleyh micraajka markuu dhacay nebiga waxaa lagu soo farad yeelay shan salaadood see u tukanayaa waktigeese tukanayaa jibriil baa loo soo dhiib oo la yihi bar nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam wuxuu barayaa wakti walba salaada waktigeeda uu soo gelay iyo waktigu dhammaanayay laba maalmood buu u kala yimid salaada bilowgeedii iyo dhammaadkeedii inta udhexaysa waktigii salaada weeyaan buu ku yihi nebi moxamedo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisuu baray bal nebigu calayhi salaatu wasalaam mimbarkaasu intuu fuulay maalin yuu ku tukaday salawaatu llah wasalaamu caleyh salaada markaasuu wuxuu ohanaya waxaan sidaa u yeelay waxay ahayd inaad salaadayda iga barataan inta ka dambayso o dhan waa wada arkaysa qofka mimbarka fuula marka nebigu waa ku tukaday calayhi salaatu wasalam markay sujuud noqoto waa soo daadegayey marka kalena nebigu waa fuulayay salawaatu llah wasalaamu caleyh xadiid kale nebigu wuxuu ku leeyay alayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dhaxlay jamiic asaxaaba marka wacalaykum assalam waraxmatullah saxaabadiina waxaa kasii dhaxlay taabiciintii taabiciintii waxaa kasii dhaxlay raggii ka dambeeyey marka jiilba jiilba usoo dhiibayey salaadda in sidan loo tukanaya wayna soo gaartay tafsiil ahaanna way nagu soo gaartay mutawaatirna waa nagu soo gaartay oo waa tan aynu aragno weeyaan aabbayaasheen aynu ka dhaxleen aabayaasheen aabayaashooday ka dhaxleen islaamku waa kala dhexlaya ilaa nebiga laga dhaxlay salawatu llah wasalaamu caleyh qur-aankana ka mida waa mutawaatir weeyaan lamaba aqbalaba qiraa'ada qur-aanka haddaysan mutawaatir ahayn haddaynan mutawaatir ahayn axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam ee kale qaybo badan oo mutawaatira ka buuxa marka xadiidka w shalaynu soo tilmaanay man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaari duruqda uu nagu soo gaaray ilaa boqol saxaabi baa warinaya boqol saxaabi yaa laga hayaa oo saxaabi walba intaasoo dariiq haddana looga warinaya waxaa la mid ah xadiidka ah nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu masaxay khufeynkiisi oo qofka in la masixi karayo ayay daliil u tahay ilaa sideetamiye saxaabi ayaa laga hayaa isaguna walidalika ahlu sunna waljamaca waxay geliyeen min baabi alcaqaa'idkay ku dareen khilaafan lishiica iyadoo la khilaafaya shiicadii waxaa la mid ah xadiidka kowtharka nebiga ka waramaya calayhi salaatu wasalaam in nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey xawdka toddobaatameeye kor ayay u dhaafeen inta la haye la diiwaan gashan weeyaan maanta aad bay u tiro badan yihiin axaadiista noocaas oo kale ah culimada islaamku marka waxay alifeen kutub ay ku aruuriyeen mutawaatirka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah imaamu suyuuطi raximah llah alazhar kitaabkiisa ugu magac daray fi axaadiid almutawaatira uu ku aruuriyey raxmat اllahi tacaala caleyh ma badna ilaa saddex boqol oo xadiid waa gaarayaan taqriiban ilaa afar boqol oo xadiid waa la dhihi karaya haddii la ziyaadiyo intaasay gaarayaan axaadiidta mutawaatirka ah ee iyagu ku soo arooray duruq aad u tiro badan marka sheekhu wuxuu yihi raxmat اllahi tacala calayhi faaqulu alkhabr khabarkii ima an yakuna lahu طuruq bilaa cadadi mucayan khabarku labaa loo qeybinayaa o ima an yakuuna inuu yahay khabarkaa isaga ah mid u sugnaaday lahu khabarkaasi طuruqun uu u sugnaaday bilaa cadadin mucayan dariiqyo aan cadad lahayn lagu warinayo abubakr baa warinaya cumar baa warinaya cuثmaan baa warinaya cali baa warinaya caaisha warinaysa faatima warinaysa anas baa warinaya duruq aan cadad lahayn baa lagu warinaya saxaabo tiro badan baa nebiga ka warinaya alayh الsalaatu wasalaam kaasi waxaa la yihahda waa mutawaatir weeyaan nooca labaad maxaa la yidhaahdaa aw maca xasrin bima fowqa اثnayni laba wax ka badan iyuu ku go-an yahay oo saddex iyo wixii la mid ah aw bihimaa ama labadooda aw biwaaxidatin ama mid ka mid ah marka waynoo iman doonaa axaad waxaa la yihahdo waa gooni weeyaan dariiqa axaadka waa gooni waa wixii ka soo haray mutawaatirka meeshan khilaaf weyn baa ka taagan marka xadiidka mutawaatirka ah ee la yihi duruqdiisu waa inay bataan intee loo shardinaya intee loo shardinayaa inuu noqdo qolo walba meel bay dhan ku dhufatay waayo wixii wax daliille maaha qolooyina waxay yihaahdeen kuwii ugu badnaa waa inuu saddex boqol oo dariiq kusoo arooro weeyaan oo saxaabi a markay wariso oo nebiga ka warisaan waxaan dhihi karaynaa xadiidka waa mutawaatir maxaa u daliil aha lagu yihi waxay yihahdeen tiradaa xaggee ka keenteen oo daliilka ah ka keenteen waxay yihahdeen cadad asxaabi ilbeder haddii tirada asxaab ilbeder daliil ma noqonaysa oo inay xadiidka wariyaan nabiga alayh salatu slam maya daliil maaha lakiin ijtihaadkooda meeshaa gaarsiiyey ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin culamada islaamka qoladii ku dhoweyd waxay yihaahdeen xagga cadadka waa inay gaaraan toddobaatan xadii toddobaatan saxaabi oo kale dhowr xadiid baa ka baxsan lahaa haddii sidaa la yihahdo xaggee ka keenteen baa lagu yihi tirada ayadaa waxay yihahdeen tiradaa waxaan ka keennay fakhtaara muusa maxay ahayd alle markuu ka warramayey subxaana wa tacaala miiqaadka ilaahay meequ u doortay sabciina rajula limiiqaatina haddii qisadii nabiy llaahi muusa iyo xadiidkii nebiga maxaa isu keenay arrintaana daliil waa noqon weyse qolo kale qolo kale waxay yihaahdeen tiro ahaan kuwa ku xigay afartan xaggee ka keenteen ba iyagana lagu yiri waxay yihahdeen tirada ay ku ansixi karayso salaada jumcada salaada jumcada tirada ay ku ansixi karayso waa afartan weeyaan oo maxaa daliil u ah iyada nafirkeedaan daliil lahayn inay afartan ku ansixi karayso waayo daliilkooda waa istimbaadkooda waa meesha ahayd alle uu subxaana wa tacala uu ku tilmaamay fi suurati اljumuca alle uu yihi subxaanah wa tacaala watarakuuka qaa'ima nebiga waxaa ku soo haray alayh salaatu wasalaam qolo afartan bay yihahdaan qolo labiiyo toban bay yihahdaan qoloba waxbay ku sheegaan cadadka isaga hadday kasii yaraan lahayd nebiga salaadiisi iyo khudbadiisi waa iska sii wadan lahaas alayh salaatu wasalaam marka arrintaana daliil waa noqon weysay jumcaduna intaa in ka yar bay ku ansaxdaa sida raajixa ah ee saxiixa ah culimadana ay ku tageen qeybo ka mid ah salafka ridwan اllahi tacaala calayhim waa inta jamaacadu ay ku ansaxdo jumcaha waa ku ansaxaa qole waxay yihahdeen saddex qolona waxay yihahdeen labo qof khudbeynaya ee laba dhegeysanaysa oo ma'muumiin ah waa ku ansaxaysa haddii wax kale la waayo saddexdooda waa ansaxaysa wahaakada qolo kale waxay yihaahdeen iyaguna labiiyo toban xaggee ka keenteen baa lagu yiri waxay yihaahdeen waxay kasoo istimbaadsadeen nabiy llaahi muusa nabiy llaahi muusa qoomkiisii waa tii biyo la-aan ku dhacday alle uu ku yihi subxaana wa tacaala ushaada ku dhufo dhagaxan isaga ah maxaa la yihi marka dhagaxii markiiba waxaa kasoo booday labiiyo toban indhood oo biyo ah labiiyo toban ilood oo biyo ah yaa dilaacay markiiba labiiyo tobankaa ilood maxay daliil oga tahay xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalam waa lagu radiyey iyagana qolo kale waxay yihaahdeen maya waa toban weeyaan cashar mubashiriina biljana ay uga soo qaateen qeyb ahaan qolo kale waxay yihaahdeen waa afar waa khulafa araashidiin arrinta iyada dhammaan wax daliilla ma aha inaan daliil loo sharinin daliil inaan loo shardinin sidaasaa raajix ah inaan daliil loo shardinin sidaasaa raajix ah waana sida xaafidka hadda uu ku tegey raxmat ullahi tacaala caleyh ee uu leeyahay xadiidku ima inuu leeyahay duruq aad u tiro badan duruq aad u tiro badan inuu leeyahay wa ima inuu leeyahay duruq maxsuur ah oo waxa weeyaan waxa loola jeeda waa axaadkii weeyaan afar way noqon karaysaa mutawaatir shan waa noqon karaya aad bayna u badanayaan axaadiista noocaas oo kale ah aad bayna u badanayaan axaadiista noocaas oo kale ah marka sheekhu wuxuu yihi ima an yakuna lahu طuruq bilaa cadadi mucayan xadiidku inuu leeyahay duruq aad u tiro badan oon cadad mucayana lahayn wa ima an yakuna lahu ariiq uruqu ima an yakuna aw maca xasrin dheh waa inuu xasri u saaxiib yahay xasrigu waa wixii kooban weeyaan bima fowqa اثnayni lagu koobay waa mashhuurkii iyo mustafidkii waynoo iman doonaan aw bihima aw biwaaxida faalawalu waxaa lagu magacaabaa almutawaatir kan bilaa cadadka ah mutawaatir baa la yihahdaa mutawaatirkuna sideedaba almufiidu waa ka faa'iideynaya lilcilmi اlyaqiini cilmi yaqiinuu faa'iideynaya mutawaatirku wuxuu faa'iideynayaa cilmi yaqiini ah cilmiga yaqiiniga waxaa loola jeedaa bimacnaa waajib weeyaan qofka inuu rumeeyo maxaa yeelay suurtagal ma aha dadkan tirada badan ee saxaabada ah inay isku waafaqaan wax been ah beentu aslan mamnuuc bay ahayd suurtagalna ma ahayn fii casri saxaaba ridwan اllahi tacala calayhim saxaabadu inay been ka dhacdo suurtagalba ma ahayn nebigu ay ku been abuurtaan inay nebiga ku been abuurtaan salawatu اllahi wasalaamu calayh walidalika mutawaatirka culimada islaamka shuruud u shardiyaan waa inay waxay ihaahdaan ay wariyaan cadad aada u tiro badan cadadkaasi waa inuu ka wariyo cadad kale sidaasi waa inuu ku socdo ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa in cadadka isaga ee kala warinaya tuxiilu lcaada tawaaum aw tawaafuquhum bilkadib inay isku waafaqaan been waa inaysan suurtagal ahayn waa inaysan suurtagal ahayn sidaasi marka waa inuu ku gaaro nebiga calayhi salaatu wasalaam qolo kale waxay yihaahdeen ay ku daraan shuruudaha waxaa ka mid a waa inay warinayaan amra maxsuus ah wax ay la taaban karayo ishu ay arkayso oo ficil ah ama qowl ah ama wixii lamid ah saas oo kale waa inuu yahay sheekhu wuxuu yihi almutawaatir almufiidu waa mid faa'iideynaya lilcilmi اlyaqiini cilmi yaqiinuu faa'iideynaya bishuruuطihi buuna ku faa'iideynaya sida صaxiixa ah xadiid walba oo nebiga calayh الsalaatu wasalaam sax noqday wuxuu faa'iideynaya waa cilmi weeyaan cilmi yaqiini ayuu faa'iideynaya laakiin qeybo culimada ka mid ah waxay ku tegeen xadiidka aaxaadka ah dhanni buu faa'iideeyaa dhanni buu faa'iideeyaa fitnada iyadaana waxay bilaabatay hadalkaana uu ka soo jeedo waa qolooyinkii muctasilada ahaa wey muctasila arrintaa noo keentay maynan jirin muctasila keentay arrintaa iyada ah wa ilaa asxaabu alxadiidi qudaama kama helaysid arrintaa iyada ah warkaa isagaa kama helaysid asxaabu alxadiidi alqadiim kama helaysid kutubtooda iyo aqwaashooda midnaba waxaad ku arkaysid waa mutaakhiriinta dambe wabidaati arrinkaa isagaa wuxuu mashhuur noqday mustafiid ahoo kutub musalax alxadiid oo dhan macruuf ku noqday ibnu salax iyo wixii ka dambeeyey weeyaan khaiib lbaqdaadi raxmat اllahi tacaala aleyh fi kitaabihi alkifaaya fii culuumi riwaaya kuma sheegin qoladii lamidkahayd xaakim oo ka horeeyey muunan sheegin mustakhrajka macrifatu culuumi alxadiid uu leeyahay abi nucaym muunan sheegin culimadii marka xadiidka ahlulxadiid ee qadiimka ahayd maynan tilmaamin ee kutubtan iyaga wax ka qoray raggi dambe weeyaan ragga arrintan ka hadla ragga dambe ee ictizaalka qeybo ka mid ah ra'yigoodii uu ka dhaadhacay weeyaan marka in la yihaahdo cilmu xadiid alaaxaad wuxuu faa'iideynayaa dhanni waa mas'ala shay-an ma ictizaal ah weeyaan asalkeedu uu ka soo jeedo ma aha mas'ala ahlu sunna waljamaca ay qabaan qadiiman ka mid maaha ina usuushooda insaan loo ogsoon yahay marka waa laga maarmaan weeyaan laakiin haddii la yihaahdo naf ahaanteeda yaa u baahan tafsiir in la geliyo dhanniga waxa la yihaahdo culimaa اusuul waxay u yaqaanaan waa tarjiix ixda طarafayn dhanni waxaa la yihaahdaa maxaad adigu leedahay wallahi waxaan u malaynayaa sidaa iyo sida macnaa laba shay baa shaki kaa galay laakiin waxaad malaynayso waa sida raajixa ah weeyaan ay dhan الraajix weeyaan dhan اlghaalib weeyaan halkan marka haddii la yihahdo xitaa wuxuu faa'iideynaya xadiidka aaxaadka waa dhanni bimacna dhan الraajix baa loola jeedaa weyaan dhanigii raajixa ahaa weyaan maxaa yeelay dhanniga axyaana waxaa laga cabiraa yaqiin qur-aanka xitaa wuu ku soo arooray fi lqur'aani اlkariim luqada carabigana waa ku sax weeyaan alla subxaana wa tacaala markuu ka warramayey wadhanna anahu اlfiraaq bimana adhanna bimacna huna lyaqiin weeyaan alle markuu ka warramayey waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika ywmaidin ilmasaaq qofku ay nafta kasii baxaysa weeyaan hareerihiisii la fadhiyo wadhanna anahu lfiraaq ma wuxuu maleeyey baa laleeyahay naftu inay kasii baxayso maya yaqiin buu u arkaya markaa sakaraadkii buu ku sugan yahay aakhiradiisii buu arkaya waxa ka horeeya inan qof walba waa la tusaya wadhanna anahu lfiraaq bimacnaa ayqana weeyaan waa yaqiin weeyaan dhanniga laga cabiraya bimacnaa waa dhani yaqiin ah weeyaan dhaniga waa yaqiintii weeyaan halkan insaan looga cabiraa marka haboon weeyaan almutawaatir almufiidu lilcilmi mutawaatirku waa ka faa'iideeye cilmiga weeyaan lilcilmi اlyaqiini buu faa'iideeyaa bishuruuطihi buuna ku faa'ideeyaa shuruudiisa shuruudiisii culimada ay u dejiyeen ee tirada badnayd weeyaan oo ah hadda aynu soo tilmaanay qeybo ka mid a inay warinayaan cadad aan ada cadad aada u tiro badan oo aan loo shardinaynin cadad mucayan ah uma cadadka isaga ah inay warinayaan cadad kale oo la mid ah uma cadadkaasi ay kasii warinayaan cadad la mida ilaa rasuulka laga gaara salawaatu اllah wasalaamu aleyh iyo saxaabada rasuulka looga sii rafciyo uma inuu yahay waxa ay warinayaan wax maxsuus ah wahaakada arinta iyada waa inuu yahay shay ka fog wax been laysku waafaqi karayay iyo wixii la mid ah shuruudaha noocaas oo kale ayaa loola jeedaa والثاني buu شheekhu yihi ka labaad الmashهuur wahuwa الmustafid mashhuurka iyo mustafidku waa isku macno weyaan sida xaafidku halkan ka cabiraya sidaasaana sax ah wain kaana bacضa culamاء الxadiiث ay kala qaadaan lakiin sida saxa ah mashhuurka iyo mustafidku waa isku mid weyaan mashhuurka lana qaarkood baa kala qaadi doona mashhuurka iyo mustafidku waa isku mid weyaan calىa ra'yin ra'yiga qaarkii weyaan waxa la yihaahdo mashhuurka iyo mustafidku waa waxaan mutawaatirna gaarsiisnayn korna oga baxay labo laba saxaabi waa dhaafay saddex saxaabi waa warinaya sida xadiidkii ahaa abu hurayra iyo cabdullahi bni camr bni caas iyo umina caaisha warinayeen ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin inuu nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam weyl lcaqaabi min الnaar fi صaxiixayn buuna ku sugan yahay weylu lilcaqaabi min الnaar saddex saxaabi waa warinaya miaal xadiidka isaga marka waa mustafiid weeyaan ama waa mashhuur weeyaan duruqdiisu hadday doonto wixii intaa ka dambeeya taabiciintu boqolaal ha maqleen hadday rabaan waxa la rabo waxay tahay dariiq ka mida duruqda saxaabada looga soo warinayo saxaabiga kasoo bilow ilaa iyo casriga tadwiinka inuu dariiq ka mida uu noqdo saddex markaa casiiz weya waa mustafiid weeyaan ama waa mashhuur weeyaan xadiidka isagaa magaca waxa loogu bixiyeyna hadde saddex qof wixii gaaray waa fiday weeyaan istifaada macnaa waa fiday weeyaan mashhuurna macnaa waa wixii caan noqday weyaan wixii saddex gaaray waa fiday oo caan buu noqday saasaa loola jeedaa wixii saddex ka yar ee laba weeyaan maalan wthaaliثu nooca saddexaad alcaziizu weeyaan waa dariiqyadii nabiga alayh الsalaatu wasalaam xadiidka looga keenayay inuu yahay dariiq aada u tiro badan markaasi waa maxay waa mutawaatir wixii ka hooseeya intaa ka soo haray waa axaad baa laisku yihahdaa isagii baa lasii qaybinaya inuu saddex yahay waxaa la yihahdaa mustafiid mashhuur ah hadduu soo dhaafo laba weeyaan labada waxaa la yihahdaa casiiz weeyaan casiizku waa inay laba warinayaan masalan xadiid waxaa jira ay laba saxaabi keliya warinayaan ama waxaa jira saxaabi keliya warinaya laakin waxaa ka warinaya ama saxaabo tiro badan baa warinaysa laakin waxaa ka warinaya mid kamida laba taabici keliya ka warinaya xadiidkii maala anas bnu malik radi allahu tacala canhu ardaa cabdilcaziiz ibnu suhayb iyo thaabit albunani ninkii la ohan jiray keliya ka warinaya waa xadiidkii ahaa nebiga alayhi salaatu wasalaam markuu suuliga kasoo baxo wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubsi walkhaba'if markuu gelayo kasoo baxana gufraanak laba nin keliya ka warinaya waxay yihiin cabdilcaziiz bnu suhayb oo taabici ah ardayga anas bnu malik iyo thaabit albunani haabit ibn aslam baa la yihahdaa afartan sano arday u ahaa anas ibn malik radi allahu tacala canhu wa ardaa labadaa nin keliya ka warinayaan axaadiis badan oo sidaasoo kalea jirta marka magacan isaga isagana waxa loogu bixiyey baa la yihahdaa wuxuu ka yimid waa casiiz oo bimacnaa waa liqilati wujuudi in la helo adag qolo kale waxay yihaahdeen maya ee caza buu ka yimido waa waa adkaanshihiisa bimacnaa waa inuu saxiix yahay wliajli dalika bacd alculamaa waxay ku tageen ninkii reer ondolosi isagu maalikiga ah abu caliyin aljiyai la ohan jiray iyo qaadici ninkii la ohan jiray abubakr ibn alcarabi ardaygii imaamu alghazali raxmat اllahi tacala calayh moxamed ibn cabdullah bn moxamed ee reer ondolos ahaa soo safrayna ee la kulmay imam imaam alghazali raxmat اllahi tacala aleyh ardaygana u noqday fii sharxi saxiixi اlbukhaari markuu tilmaamayey sida xaafidku soo noqlinaya iyo keyrkiisaba isagu wuxuu leeyahay xadiidka inuu saxiix yahay bay bishari u tahay bukhaari iyo keyrkiisaba arrinta ayada waa lagu radiyey in badan baa lagu radiyey lanna imaamu xaakimna wuxuu ku sheegay kitaabkiisa macrifatu culum اlxadiid qowlka abi caliin iljiyaay hadalkaa isaga reer ondulus ka yimi sax maa bukhaari iyo muslim shardi uma aha xadiidkood inuu casiiz yahay waxaana radinayay culimadu yihaahdeen awal xadiid fi saxiix اbukhaari oo ah xadiiثu cmar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa duruqda uu ka yimidna waynu tilmaami doonaa markaynu gariibka gaarno walaysa xaafidku wuxuu raaciyey ka saddexaad ee duruqda nebiga looga wariyay xadiidka waa inuu mutawaatir yahay ka ugu weyn ka labaad waa inuu yahay mashhuur mustafiid ah ka saddexaad waa casiiz weeyaan walaysa ma aha casiizku sharطa liلصaxiixi shardigu ma aha xadiidka inuu صaxiixaya khilaafa liman zacma iyadoo lagu khilaafaya qofka arintaa sheegtay ama ha noqda abi caliyin اljuyaaي ama ha noqda qadi abubakr bn اlcarabi ama ha noqdeen reer ondolos jamiica wagayri dalik arinkaa isagaa wax laga aqbalaya maaha waa lagu radiyey culimada islamka waa ku radiyeen oo waxaa radinayana waxa ugu horeeye waa xadiidka ugu horeeya waxa weeyaan ee fi صaxiix albukhaari ku sugan qaybo culimada ka mid a waxay yihahdeen suurtagal maba ahaba in la helaba arrinkaa isagaana waa lagu diiday arrinkaa isagaana waa lagu diiday ama xadiidka mashhuurka ah axaadiidta nebiga alayه الslat slam mucdamkeeda u badan laakiin haddana waa mashhuurkii baa la qaybiyaayo mashhuurun bayna ahli اlxadiid wa mashhuurun bayna cawaami الnaas waxaan xadiid ahayn baa dadka dhexdooda xitaa caamka ah caamada ah xadiid ka noqda camat الnaas culimada islaamka liajli dalikay jamciyeen kutubna u alifeen oo waxaa ka mid ah almaqasid alxasana lilimaam asakhaawi raxmat اllahi tacala alayh oo ahaa ardaygii xaafid ibn xajar raxmat اllahi tacala alayh maqasid alxasana waa min ajmac اlkutub wa anfac اlkutub weeyaan oo aruurisay axaadiista mashhuurka ah bayna cawaami الnaas yani taqriiba laba kun oo xadiid buu arooriyey oo mashhuur ku ah bayna cawaami الnaas waana takhriijiyey takhriij ma sha allah aad iyo aad u wanaag badan raxmat اllahi tacala alayh taxqiiq wanaagsan ah والraabicu ka afraad waxa weeyaan algariib gariib baa la yihahdaa gariib waa anwaac badan yahay waa noo iman doonaa gariibku gariib waxaa loola jeedo waxa weeyaan waxaa qofka dariiqiisu uu yahay dariiq hal keliya kusoo arooray lanna gariibkaa qaybsami doona gariib muطlaq ah iyo gariib nisbi ah buu qaybsami doonaa kutubta kale aynu ugu tegi doonaa haddii ilahi raalli ka noqdo gariibku waxa weeyaan xadiidka uu qof keliya warinayo duruqdiisii mid ka mid ah maala nebiga calayhi salaatu wasalaam halkaa saxaabi mooye cid kaloo ka warisay lamaba hayaba cid kale lamaba hayaba saxaabada oo nebiga ka warisay alayh salaatu wasalaam ama saxaabiga isaga hal taabici keliya ka wariyayba lama hayo cid kale waa badan yihin axaadiista noocaasa bukhaariyo muslimna waa warinayaan saciid ibnu musayib aabihii musayib ibnu xasan cidaan isaga ahaynoo ka warisay lamaba hayaba cmar بن khطاab radي الlahu tacalى canhu arضa xadiidka inama اlacmaalu bالniyaat isaga keliya wariya min bayn الصaxaaba isagana waxaa keliya ka wariyay waxa weeyaan calqama cid kaloo ka wariso taabica lama hayo waxaa cajaa'iba saxaabadii oo dhan nebiga alayh الsalaatu wasalaam xadiidka saxaabadii oo dhan buu u sheegay cid aan cumar ahayn oo xadiidkan uu naga soo gaara ma hayno macnuhu maaha inay kuwii kale halmaameen lakin annaga nama soo gaarin nama haynana cumar radi allahu tacaala canhu arda mimbarkuu ka sheegay xadiidka isaga dadkao dhan waa maqlayeen saxaaba iyo hayr asaxaaba taabiciintiiba waa maqlayeen cid noo soo naqlisay ma hayno aanan ahayn calqama ibn waqasin alayfi calqama radi allahu tacaala taabici jaliil a weeyaan oo xadiidkan isagaa taabiciintii oo dhan buu u sheegay ardaydiisii cidaan moxamed ibn ibraahim ataymi ahayn uu naga soo gaara ma hayno waa taabici kale weyaan isaguna moxamed bn ibraahim ataymi intaasoo arday buu lahaa taabici weeyaan atbaaca taabiciin iyo taabiciintiiba waa u sheegay cid aan ahayn yaxya ibnu saciidin alansaari ou naga soo gaara ma hayno marka xadiidkan isagaa wuxuu tilmaan waadixa u yahay xadiidka gariibka la yihahdo yaxye keliya warinaya wuxuu ka warinaya waa sheekhi moxamed bn ibraahim wuxuu ka warinaya isaga keliya warinaya sheekhiisi ahaa calqama calqama isaga keliya warinaya wuxuu ka warinaya waa cumar bn khaaab cumar bn khaaab isaga keliya warinaya wuxuu ka warinaya waa nebiga alayh isalaatu wasalaam xadiidka noocaas oo kale ah waa ariib mulaq ah weeyaan ariib muطlaq ah weeyaan wa kuluhaa sheekhu wuxuu yihi dhammaantood saddexda dambe weeyaan siwa lwal marka laga reeba ka ugu horeeya mutawaatirka inaan afar bu inoo soo sheegay inuu xadiidku mutawaatir yahay inuu mashhuur yahay mustafiid ah inuu casiiz yahay iyo inuu ariib yahay afartan weeyaan duruqda xadiidka nebiga loogu wariyay alayh isalaatu wasalaam waxaan afarta ahayn kuuguma iman karayo xadiidkan haddaad aragta nebiga laga warinaya alayh الsalaatu wasalaam dariiqiisa inan dariiqu waa silsilada taxan shalaynu soo tilmaanay isnaadkan inuu yahay xadiidka ummaddan ilaahay wuxuu ku gaar yeelay subxaana wa tacaala waana sii dhimanayaayo macrifadiisii iyo aqoontiisii umadda waa kasii zuuleysa wax yaqaana isnaad iyo wuxuu yahay ma lah in la barto marka waa shay muhim ah weeyaan طلبة العلmi inay bartaan xadiidka iyo isnaadkiisa iyo rijaashiisa iyo طرqdiisa iyo wixii lamida waa shay waajib ah weeyaan casrigan aynu nool nahay maxaa yeelay cilmigu waajib buu noqonayaa hadduu casiiz noqdo oo la waayoba meeshaa laga waayey waajib buu ku noqonaya inay bartaan fardu kifaaya weeyaan cumuuman haddii la waayo muslimiinta qudriga iyo beledka ku nool fardu waa- fardu cayn buu ku noqonaya qof walba laga doonaya inay bartaan khaasatan طalabaة اlcilmi inay bartaan waajib buu ku noqonaya marka cilmiga rijaashii sanadkan isaga uu taxan yahay bukhaari baa warinaya sheekhiisuu ka warinaya cali bn madini maala ama sheekhiisuu ka warinayaa xumaydi wuxuu ka warinayaa sheekhiisii ahaa xumaydi wuxuu ka warinayaa sheekhiisii ahaa sufyaan ibn cuyayna wuxuu ka warinaya waa yaxya ibnu saciid alanصari wuxuu ka warinaya moxamed bn ibrahim ataymi wuxuu ka warinaya waa calqama wuxuu ka warinaya cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu qaala inama alacmaalu bاniyaat qaala rasuulu اllahi salى اllah alay wasalam waa dariiqa ugu horeeya toddoba dariiq buu ku keenay imam الbukhaari raximah اllah xadiidkiisan xadiidkan isagaa fi saxiixi sidaa darteeda haddaba qofka aalibulcilmiga waa inuu barto duruqda rijaasha siday isu haystaan dabaqaadkooda iyo siday kale yihiin culimadu dabaqaad bay u sameeyeen rijaasha dabaqaadka noocaas oo kale marka waa inaad baratid xadiidka nebiga alayh الsalatu slam iska saaran yahay xadiidka nebiga alayh الsalatu slam afartaa dariiq keliyu kugu iman karaa inuu yahay mutawaatir inuu yahay mashhuur mustafiid ah oo isku macno ah inuu yahay casiiz iyo inuu yahay gariib wa kulluhaa wixii intaa ka soo haray dhammaanteed siwal awali ka ugu horeeya marka laga reebo axaadun baa loo yaqaana saddexda dambe o dhan waxaa la isku yihahdaa axaad mustafiidkii iyo casiiskii iyo gariibkii maxaa la isku dhahaa axaad baa la isku yihahdaa ka hore unbaa mutawaatir la dhahaa marka wa fiiha axaadkii waxaa ka mid ah almaqbuul mid la aqbalayo oo saxiixaho bukhaari muslim ay warinayaan wاlmarduudu baa ka mid ah mid marduud ahoo daciif ah ayaa ka mid ah litawaquf اlاstidlaali biha maxaa marduud loo yiri oo loo radinaya marduudku waa wixii la celiyo weeyaan waa wixii la celiyo ee la diido sixadiisii baa la celiyo o la diiday maxaa loo celiyo oo loo diiday waa litawaquf اlاstidlaali biha litawaqufi in laga istaagay alاstidlaali biha xadiidkan isaga istidlaalkiisi in laga istaagay sababtu maxay tahay waa calى اlbaxثi markii la baarbaaray calى axwaali ruwaatiha ruwaadda axwaasheeda la baarbaaray xadiidkan sanadkiisaan baaraynaa sanadkiisa hadday rijaashu hiqaad noqdaan oo rag lagu kalsoon yahay culimada islaamku ammaaneen noqdaan cilmi lagu yaqaano asturitaan lagu yaqaano wax ceeba aynan lahayn oo wanaag iyo khayr lagu yaqaano fulaan ka waran waa iqa maa sha allah culimada islaamku waa ammaaneen cilmina waa lagu yaqaanaa alabulcilmina waa lagu yaqaanaa min alabat cilmu ka mid ahaa fulan buu arday u ahaa fulan buu arday u ahaa fulan buu arday u ahaa waa qaadanaynaa warkiis yuu ka warinaya sheekhiisi hebel ah ka waran sheekhan isaga ah isna waa la mid waa qaadanay ka kuxiga ka waran waa la mid waa qaadanay ka kuxiga waa qaadanay ilaa saxaabiga ilaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam loogu koryeelo marka xadiidka isagaa saxiix weeyaan isweydiin male xadiidka daciifka maxaa loo radinaya silsiladii baa la dhowrayaa raggan ay ishaystay meel ka mid a marka daciif naga soo gelaya waa bugtaa marka waa bugtaa bukashada ayadaa maxay keenaysaa in silsiladan socotay ee caafimaadka qabtay dhexda markay ka jirato ama ay ka kala go-an tahay yaa inoo xiriirinaya meeshan dhexe marka waxba waa in la dhowro weeyaan sanad kale inuu jiro xadiidkan isaga ah sanad kale oo kabaya inuu jiro sanad kale oo kabaya inuu jiro haddii la waayo waxaa la leyahy xadidkan waa daciif ha laga istaago xagga hana laga dhigo waa litawaqufi alistidlaali biha in la deliishaday xadiidkan isaga in laga istaagay cala albaxhi darteeda looga istaagay can axwaali ruwaatiha ruwaaddeedii in la baarbaaray duna alawal ka hore laakiin sidaa ma aha ka hore muxuu la jeedaa waa mutawaatirka isagu sidaa ma aha maxaa yeelay waxaa loo soo shardiyey inay yihiin tuxiilu lcaadata tawauhum aw tawaafuquhum bilkadib jamac ay suurtagal ahayn inay isku waafaqaan been salaadan inaan sidan loo tukanin oo si kale loo tukado suurtagal ma tax maya macquul maba ahaba qofka yihahdo salaada duhur shan ragcadood bay ahaan jirtay oo xagee ka keentay weligenba ma aanan maqlinin cid sidaa u tukatayna lama hayo gaal iyo islaam toona wax waalan iyo wax miyir qabo sidaa u tukaday midna maana maqal kutubta islaamka laguma hayo naga istaag baa laleyahy mutawaatirku waa noocaas oo kale weeyaan nebigu xawd ma laha qofka inkiro oo kale oo xaggee ku aragtay toddobaatan saxaabi siddeetan saxaabi baa nebiga ka warinayay ka badan lugaha lama masixi karo haddii aad hore weyse u qabto oo aad gelisay adoo weyse qaba kabii aad gashatay oo xaggee ka keentay arrinta iyada ah mutawaatir weeyaan rasuul ka soo arooray salawatu llahi waslamu aleh marka mutawaatir hadduu noqday khalaas weyaan isagu jaawaza alqantara bundadii waa dhaafay waqad yaqacu fiiha ma yufiidu cilm الnadari bاlqara'ini calى اlmukhtaar ka dambe weya aaxaadka waqad yaqacu fiiha waxaa dhici karaya gudihiisa maa yufiidu wax noo faa'iideynaya alcilmi الnadari cilmiga egitaanka weeyaan biاlqara'in xagga qaraa-inta wax lagu fiirfiiriya calى اlmukhtaar oo hadalkaynu soo tilmaamayna weeyaan xadiidka aaxaadkaa marka wuxuu inoo faa'iideynaya waxay tahay cilm nadari kelimadan iyada waataynu tilmaanay raggii ictizaalka ayaa aad iyo aad u keenay walidalika markaa dib u fiirisid sharax imaamu nawwi raximah اllah fii صaxiixi muslim muqadamati صaxiixi muslim waa cilmi naaficah weyn aad iyo aad iyaad u weynan badan baa ku jira hadday noqon lahayd qowlka imaamu muslim nawowi raximah اllah uu soo arooriyey sharixiisa aad buu u bastayey raximah اllah haddii aad eegi lahayd sidaasi la eg imaam muslim raximah اllah muqadamadiisa waxa uu ku tilmaamay imaamu nawowi raximah اllah kelimadan iyada ah iyo aqwaasha ku soo arooray aad iyo aad buu u tilmaamaya raximah اllah waqad yaqacu fiiha marka dani waa dhici karaya nacam dani way dhici karaysaa waxaa dhici karaya ninkan hiqada ah ee lagu kalsoon yahay mararka qaarkood inuu dani ama wahmi ka dhaco qowl saxaabi inuu rafciyo yaa dhici karaysa laakiin haddana waxayna suurtagal ku ahayn culimada islaamku mar walba waxay fiiriyaan yaa la warinaya xadiidka hebel baa warinaya waa ku kalsoonnahay lakiin yaa la warinaya arday kalaa jiro oo isku wakti ahaayeenoo hal sheekh ay ka wada warinayaan ayib maku waafaqay maya kuma waafaqin imisuu khilaafay isagu waa iqa ninkan uu khilaafayna waa iqo kale meeqo weeyaan waa la dhowrayaa way noo iman doontaa shawaahidii mutaabacaadka sidoo kale waxay noogu iman doontaa shaadka waxa loo yaqaano oo ah shardi ka mida shuruuطaha xadiidka صaxiixa ah inuusan noqonin shaad ayay noogu iman doontaa uma algharaabatu baa ku xigtaa hariibnimadii ima an yakuna fi asli الsanad awala xadiidku waa inuu ariib yahay marka la leeyahay xadiidku waa inuu hariib yahay marka la leeyahay hariibnimada iyada ah waa inaysan waa inay ahaato fi awali sanad ama waa inay ahaato fi aakhiri sanad waxay ahaatoba ariibku wuxuu noqon karaa ariib nisbi ah wuxuu noqon karaa ariib mulaq ah wuxuu noqon karaa ariib kale oo ah ariib jaanibi ah iyo beledi ah maala imaam nawwi raximah اllah xadiid musalsl abaa wariya ayuu wariyaa xadiidka isaga waa shaami weeyaan kulli ka bilow imaamu nawwi raximah اllah ilaa laga gaaro saxaabiga kulligood waa dimashiqiyiin weyaan kulligood waa dimashiqiyiin w musalsalkaynu ku sheegi doonaa xadiidka noocaas oo kale ah waxaa jira xadiid lagu tilmaamo awalu xadiidin samictu min ilaa sufyaan bni cuyayna oo ahaa sheekhi imaamu imaam axmed ibni xambal iyo shaafici sheekhoodii ahaa waxa uu ku gaaro waxa weeyaan awalu xadiidin samictu bih awalu xadiidin awalu xadiidin awalu xadiidin ilaa sufyaan ibni cuyayna culimada islaamka fii yowmina haada ilaa iyo sufyaan ibni cuyayna sidaasaa loo loo xiriiriya ilaa sufyan ibni cuyayna saasaa loo xiriiriya marka xadiidka noocaas oo kale ah waa ariib weeyaan waa lagu tilmaami karaa jaanibi ah xadiid waxaa jira aqih faqiih ah maala imam nawwi raximah llah faqiih buu ahaa sheekiisa waa faqiih weeyaan isxaaq fulan fulanu fulanu fulanu saasuu ku arooraya marka kulligood fuqaha ah ridwan اllahi tacala calayh waxaan ogadan leenahay waxay tahay qaraabadu waxay noqon karaysa waxa weeyaan qaraaba nisbi ah iyo qaraabo muطlaq ah sidoo kale qaraaba beledi ahna waa lagu magacaabi karaya waxaa la dhihi karaya xadiidkan ree fulan beled alfulani baa la keliyoobay maala xadiidkan waxaa warinaya imaam malik raximah اllah wuxuu ka warinaya waa sheekhiisii naafic wuxuu ka warinaya waa cabdullahi bni cumar xadiidkan noocaas oo kale ku yimaada waa xadiid ay la keliyoobeen reer madiina maala imaam tirmidi baa warinaya wuxuu ka warinaya waa sheekhiisa macn ibn ciisa alhazaaz ninkii lo ohan jiray wuxuu ka warinaya waxa weeyaan malik wuxuu ka warinaya waxa weeyaan naafic can ibni cumar sidaasuu ku imanaya xadiidku waa sanadkiisu kulli waa rijaashu waxa weeyaan madaniyiin waa reer madiine weeyaan waxaa dhici karaysa reer maka inuu yahay waxaa dhici karaysa marka noocaas oo kale isagana qariib waa lagu tilmaamaa xadiidka qaarkeed waxaa jirta beled keliya intay wariyaan cid kaloo la warinaysa inaan jirin wahaakada ama waa kuufi weeyaan cabdullahi bn mascuud baa laga wariya wagayri dalik وعlى yt xaal wkulhaa halkaasaynu joojin doonaa in sha اllah wkulhaa siwa اlأwl dhammaan marka la fiiriyo marka ugu horeeya laga reebo axaadun weeyaan wa fiiha اlmaqbul baa ka mid ah axaadkii iyo wاlmarduudu mid la aqbalaya xadiidkiisa oo صaxiix noqonaya axaadiiii صaxiix weeyaan la leeyahay iyo wlmarduud xadiiثa la leeyahay waa daciif maxaa loo dhahayaa daciif weeyaan waa litawaqf ااstidlaali biha an اbax calى اlbaxثi can axwaali ruwaatiha duna اlأwl waxaa loo leeyahay waxa weeyaan rijaashiisii marka la baaro ayaa waxaa la ogaaday inay dacfi uu ku jiro sidaas darteeda looga istaagay waqad yaqacu fiiha axaadka waxaa dhici karaya ma yufiid cilma nahari wax ahaaday cilmi nahari ah bilqara'in qaraa'ina waxaa la yihaahdaa fuqahaduna way isticmaalaan culama lxadiidna way isticmaalaan nin walba sibuu u isticmaalaa waxay tahay laakiin cumuumka waxa weeyaan mutaabacaadki iyo shawaahiddi weeyaan fuqahadu qaraa-inada way isticmaalaan xukaamtuna way isticmaalaan waxaana laga soo qaataa oo laga soo istimbaadsadaa qariinadan iyada ah qisadii nabiy llaahi yuusuf labadoodii ordaya albaabka ka soo baxay nebi yuusuf iyo islaantii waxay ku soo baxeen sayidkoodii naagta ninkeedii iyo sayidkii nabiy llaahi yuusuf way hadalkii bay kala hormartay iyadoo odhanaysa famaa baal muxuu ahaa aayaddii man araada biahlika su-an ilaa an yusjana aw cadaabun aliim maxay noqonaysaa xaaladda ninka damcay reerkaaga iyadoo ordaysana weliba ay ku timid oo ka cararaysa ilaa in cadaab aliima la dhadhansiiye ama la xabisiyo wixii la mida mooyaane shubho weynin badan baa meesha saaran weeyaan waxaa la yaqaana rag iyo dumar hadday yihiin in raggu awoodda iyo kalabada u leeyahay xagga xoogitaanka iyo wixii lamid in raggu wax xoogaan dumarka kufsadaan iyadoo ordaysana waa soo baxday albaabkana waa xirnaa hadalkiina waa bilowday ninkii caalimka ahaa ee weliba isagu la joogay baa wuxuu ku yidhi maya shaarka uu qabaynu dhowraynaa haddii uu xagga hore ka jeexan yahay in kaana qudda qamiisuhu min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin qof wax iska celinaya weeyaan xagga horaa laga dilaaciyey waa qariinayna tusinaysa inay iyadu gardaranta laakiin in kaana qamiisuhu qudda min duburin fakadabat wahuwa min asaadiqiin nin wax xoogayay baa dhabarkii laga dilaaciyo suurtagal maaha laakiin isagoo sii ordaya dhabarka lagu dhagay waa suurtagal markii la dhowray baa la arkay dhabarka inuu ka dilaacsan yahay qariinadii bay qaateen marka lagu camalfalay qariinadii waa lagu camalfalay marka qariina waa sidaas weeyaan fuqahadu waa ku camalfalaan ahlulxadiidna sidaas ileg waa ku camalfalaan oo waynoo iman doontaa biidn illahi tabaaraka wa tacala cala almukhtaar sida la doortay buu sheekhu yihi insha allah halkaasaynu joogeynayna qariibkayna dabageli doonaa anwaacdiisi iyo amhaashiisi iyo wixii lamida wallahu subxaana wa tacaala aclam ayu sheekh ayib darsiga berri baynu ku dari doonaa biidn illah saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim cadaaladooda waynu ka hadli doonaa biidn اllahi tabaaraka wa tacaala maxaa yeelay ahlu الsuna wاljamaca itifaaq bay ku yihiin cadaalat الصaxaaba ridwan اllahi tacala alayh ma cada shiica shiicadu laysu min ahli الsuna wاljamaca iyagu ma qabaan arrinta iyada oo waxay qabaan inay saxaabadoo dhammaantood gaalo yihiin bacda الnabiyi salى الlahu alay wasalam ama ahlu الsuna wاljamaca dhammaan saxaabada waa cudul weeyaan caadiliin weeyaan maxaa yeeley ilaahay baa cadaaladdaa siiyey radia اllahu canhum maxaa la yihi waa raduu canhu nebiguna waa ka dhintay isagoo raalli ka ah salawat اllah waslamu alayh munaafiqiin baa ku jiray laakiin munaafiqiin waxba inooma warin ku talagala munaafiqiin xadiid ma warin falilahi alxamdu walmina aya uways alqarni nebigu ma sheegay nacam waa sheegay xadiidkaasna fi saxiixi muslim buu ku sugan yahay taabicina weeyaan saxaabi maaha maya nebigu waa sii sheegay alayh الsalaatu wasalaam tilmaamihiisa baras buu qabay ilaahay waa caafiyey ilaa m makaan yar mooyaane hooyuu leeya hooyadiisu baari u noqdaa haddaad la kulantaan ilaahay noo yani noo noo dembi dhaaf weydii dhah ilahay noo weydii maya saxaabi lama dhihi karo isagii ragga la midka ah waxaa loo yaqaanaa khadramiyen ragga saxaabadiina maynan gaarin taabiciintiina waa ka sareeyaan khadramiyin ba la yihahda insha allah waynu sii fasir ايش عظمه qariinadu waxa weeyaan gaalada qudhadkeed way isticmaalaan waxa weeyaan waxay leeyihiin evidence waa daliil macneh waa proof wuu sheegi doonaa silsilada iyo sanadka iyo ariiq waa isku wada macno dhamaan isku wada macno dhamaan sanad iyo musnad way kala duwan yihiin laakiin sanadku waa rijaasha is haysta musnadku laakiin waa kitaabka lagu jamciye oo inoo iman doonaa isagu sharcigiisa musnadka wuxuu yahay ayesha axaadiista nebiga alayh الsalatu salaam dhammaanteed miya lainoo soo wada naqliyey maya waayo inta lainoo soo naqliyey aad bay u yarta nisbada xayaatadii nebiga alayh الsalatu salam saddex iyo labaatankii sane ee diinta uu fidanaya laakiin alxamdu lilah intii axkaamta ahayd waa lainoo soo naqliyey ama intaynu u baahnayn ee ummadday u baahnayd waa lasoo naqliyey duruqdeedina culimada islaamka waa noo kala shanleeyaan laakiin cilmi badan oo inaga fakadayna waa jiraa maxaa yeelay rafcu lcilmiga bada yani nebigu leeyay alayh salatu salaam ana awaanu rafci lcilm geeridiisa inuu la bilowday cilmi badanna nebigu waa la dhintay alayh salaatu wasalaam saxaabadii waaweyneed waa la dhinteen wa gayri dalik waana diiwaan gelin intii la diiwaan geliyey qudhadkiisa n inoo olin ayesha waynu tilmaameynaa in sha allah gariibka beri markaynu si fiican isbuuca soo socdana waxaynu u bedeli doonaa waa bacd alcasr insha allah waktigaasay dad badan soo codsadeen ha bacd alcasr aan ka dhigan doonaa darsiga insha allah qolna waa ka soo baxaysaa ha bacd alcasr kadibna bacd almaqrib darsigii kale khalaas gacalna saas yiri haye sheekh nadariyada waxa weeyaan na nadarka waxaa loola jeeda waxa weeyaan waa shaygii dhanniga aynu kusoo tilmaamaynay nadariguna waa baarbaaritaanka sanadka xadiidka la baarbaarayo kaasaa dhan nadariga loola jeedaa waa baarbaaritaankana aynu baarbaarayno ayaa loola jeedaa mutawaatir daciifa ma jiro mutawaatir daciif a ma jiro xadiidku haddii duruqdiisa dariiq walba uu daciif yahay uu ku yimid maala xadiidka ah man xafada liummati arbaciina xadiiثa man xafada liummati arbaciina xadiiثa waxaa laga wariyaa sagaal saxaabada ka mida sida imaamu nawwi ku sheegay muqadamada arbaciinkiisa dhammaan wada daciif weeyaan xadiidku صaxiix ma noqonayo iska dhaf inuu mutawaatir noqde laabudda marka duruqdiisa inay sax yihiin qaybo ka mid a markaa kadib haddii isagoo toban dariiq kusoo arooray oo saxiixaba dariiqa koo iyo tobnaad iyo shan iyo tobnaad iyo labaatanaad hadduu daciif noqdo dan uma gelino lakin mutawaatirku waa saxiix weeyaan xadiidka culimadu ku yihahda waa mutawaatir bimacnaa waa saxiix laisma weydiinayo waa sida caamka dadku ay uq waynu tilmaamaynaa insha nam maadaama bere aynu guda geli doono waxaan u joojiyey wakii waxay ahayd sharxiisaa dheeraanaya waktigina waa nagu dhamaaday shardiga saxaabigu ma tahay inuu nebiga arkay maya waa inuu la kulmay baa laleeyay marka shuruudda ma aha aragti laakin waa la kulan waa inuu nebiga la kulmay isagoo islaama islaamnimadeena ku dhintay sida cabdullahi bnu maktuum indhoolu ah lama dhihi karayo nebiga arkay alayh salatu salam bal qur-aan baa kusoo degay cabasa watawala an jaahu lacma ayesha hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam qofkii rumeeyey isagoo nool uunan usoo hijiroonin uusan arkin nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la kulmin aragtidu shardi maaha laakiin la kulminba saxaabi ma la dhahayaa maya lama dhahayo taabici weeyaan walidalika culimadu waxay u sameeyeen darajo taabiciintana ka sarreysa saxaabadana ka hooseysa mukhadaran baa la yihahdaa imaamu muslim raximah llah kitaab buu ka alifay ilaa labaatamiyay gaarayaan dadka noocaas ah ee la yaqaano macnaha uu soo qoray raximah llah yani masruuq ibn imaam najaashi ma saxaabi ma la dhihi karayaa sida saxa raajixa saxaabi weeyaan walidalika saxa- saxa- im- raggii saxaabada tarjamadooda sameeyey sida xaafid ibn xajar iyo keyrkiisaba kitaabkiisa alisaaba waa kusoo naqlinaya limaada lianna nebiga ku tukaday alayh salatu slam janaazadiisi waqti waa dhammaaday. waan jeedinaynaa berri dambe. Maalmaha saas u sheegtaan insha Allah. طيب خلاص ان شاء الله وإياكم إن شاء الله